kulankan ayaa waxaa lagu martiqaaday inta badan indhirgaradka soomaalida ku nool magaalada mombasa oo ay horkacayeen culmowdiinka ganacsatada aqoon-yahanada dhalinyarada iyo qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaalida ee u hanqaltaagaya damaca siyaasadeed ee sanadkan labada kun iyo labaylabaatanka doorashooyinka xildhibaanimada iyo golaha deegaanka ee ismamul goboleedka mombasa inta uu kulankan socday ayaa si weyn waxaa looga hadlay xoojinta midnimada soomaalida ku nool gobolkan xeebta gaar ahaana ismaamul goboleedka mombasa ka hor intaan la gaarin maalinta codbixinta guud ee doorashada iyadoona dhammaan kasoo qaybgalayaasha shirka ay si weyn ay u taageereen xoojinta midnimada danaha bulshada soomaalida ee ku nool gobolkan xeebta gudoomiyaha ururka somaali community ee gobolkan xeebta maxamed xuuriye ibraahim ayaa waxauu warbaahinta istaa uga warbixiyey go-aamadii kulankan ka soo baxay
aan fadhi wanaagsan ku samaynay maanta maasha allah waxgaradka culummada busineska oo dhan magaalada maanta insha allahu intaan ku kulunay go-aan la gaaray ilaahay baa go-aan leh waxaan go-aanka ku gaarnay inaan macnaha arrinta dhan aan sugno governatorio ninkii yaanoo noqon doonaa baasweydiinay marka alxamdulilah waxaanu go-aanka gaarnay inaan yara sugno certificateka ninkii qaadan doono ayaa insha allah ku biirin doonaa wax badan baanu dhacnay somaali community haddaanu nahnay marka hadda triibkan alxamdulilah ilaahay baanu kaashanayna horta go-aan waxaan ku gaarnay diin inaan akhrisano toddobo geela oo toddobo ayaamoon inaan qur'aan akhrisano biidni illaahi tacaala kadib aan go-aan fiican aanu gaarno baanu go-aanka ku gaarnay baaraka allah fiikum intaasa khabaarkeenna xogayaha guud ee ururka soomaali community ee gobolkan xeebta ogaas cabdiqaadir jeelaani oo isaguna kulankani ka hadlay ayaa waxa uu bogaadiyey in laga shaqeeyo midnimada soomaalida gobolkan xeebta waxaa kaloo aad iyo aad xoogga loo saaray midnimada midnimo in wax lagu gaari karo guul lagu gaari karo waa la asteeyey marka waana ku wada ballannay sidoo kale waxaa soomaalida iyana la faray inay codkooda meel uun isugu geeyaan dhibaatooyin lasoo maray ayaa la rabaa in laga bogsado waana isku afgaranay taasina waa la waafaqay midowna waa laga wada yahay arrintaasi dad badan oo oo xildheerayaal iyo siyaasiyiin hore ahaa afkaaro badan iyo talo badanna way nagu biiriyeen waanu ka qaadanay dhallinyaro waxaa jirtay jadbaysan raba inay ummadda soomaaliyeed gobolkan xeebta degan ay wax noqdaan kaalimahooda ka soo baxaan inay u taagyihiin ayaguna waan soo dhoweynay aad baan u bogaadinaynaa ugu dambeyn bila warsame oo ka mid a odayaasha marjaca u ah soomaali community ee gobolkan xeebta ayaa waxa uu sheegay in loogu baaqay siyaasiyiinta soomaalida ee kuraasta kala duwan ee ismaamul goboleedka mombaaso doonaysa inay u tartamaan inay si rasmi ula soo xiriiraan hogaanka soomaali community ee gobolkan xeebta
m c a u taagan tahay iyo laba ninoo m b e ah marka annaga waxaan kula talinaynaa odayaasha ay talada ay soo jeediyaan waxaa weeye marka u horraysa horta waa inay la soo xiriiraan guddiga magacooda oo kaamile qualificationkooda waxa ay rabaan oo qabanayaan xaggeed ku xiran tahay hadda waxaa lagu xiran yahay xisbiyaal baa lagu xiran yahay xisbigeed ku xiran tahay xisbigaada suu yahay ma ku taageerayaa qaar ka mid a kasoo qaybgelayaasha kulanka ayaa waxa ay bogaadiyeen hanaankii tabti la maray sannaddii labada kun saddex iyo tobanka oo ahayd xilligii ay hogaanka soomaali community ay doorashadii labada kun iyo saddex iyo tobanka ay go-aamo ay qaateen aad loogu ruyaaqay haatana loo baahan yahay sannadan labada kun iyo labayo labaatanka oo ay toban sano ay kasoo wareegatay xilligaasi in la maro jidkii midnimada ee labada kun iyo saddex iyo tobanka maxamed cabdi bowtaan warbaahinta star mombasa